بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كدب عن كسو جرنا كتاب كي شرح أربعين النووية شمحة بن صالح العثيمين ولها عن سوق قارني حديثك سديد لواتنات عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وحلقه وريه صحابي قاس جليلك أه الأكران النقدة وعرباض بن سارية أه qaala wuxuu yidhi wacadanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama mawcidatan wajilat min alquluubu wadarafat min alcuyuunu rasuulka sala alla alay slam yaana wacdiyey wacdi qalbiyadu ay la cabsadeen oo indhahana ilmo ka da'day oo sabab u noqday saamaynta ay maaragtay leedahay mawcidadaas iyo wacdigaas uu leeyahay in indhihii ilmeeyaan qalbigiina cabsado fa qulnaa waxaa nidhi yaa rasuula allahi rasuulka allow kaannahaa waxaabaad mooddaa mawcidatu muwaddicin mid wax sagootinaaya dardaarankiisii oo kaleaad mooddaa fa awsinaa ee noo dardaaran culammadu waxay leeyihiin marka ay yidhaahdeen noo dardaaran dardaaran marka caadiya ma aha waxay ka wadaan dardaaran khayr oo dhan kulmiya oo ku filan oo marka ay qabsadaan dardaarankaasi waxaas loogu dardaarmay ay ku intifaacaan markuu dhinto rasuulku sal ll ly slama oo qofkuna uu ku helaayo liibaantii adduunye iyo tii aakhiro marka dardaaran gaara waa macnuhu iyo ka dalbeen qaala wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay slama uusiikum bitaqwa allahi caza wajalla waxaan idiin dardaarmayaa alla ka cabsi inaad alla ka yaabtaan waasamci waataacati iyo inaad maqashaan oad ateecdaan dadka muslimiinta ah ee madaxda idin ah wa in ta'ammara madaxba ha idiin noqdo calaykum dushiinna cabdun addoon hadhiinnina see addoon madax noogu noqon karaa ma dhici karto waxba ka aqbali mayno ma oggolin hadhiinnina fa innahu maxaa yeelay man yacish minkum qofkii noolaada oo noloshiisu sii dheeraato fa sayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan kathiiraa iskhilaafid fara badan oo muslimiintu dhexdooda iskhilaafaan yuu arki doonaa fa calaykum haddii taasu ay dhacdo maxaa la samaynayaa waxaad qabsataan oad ku dadaashaan bisunnatii sunnadayda iyo dariiqadaydii iyo wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin iyo dariiqadii khulafadii afarta ahaa ee hanuunsanaa almahdiyiina ee la hanuuniyey alla hanuuniyey markaasi waxay noqdeen kuwa hanuunsan oo raashidiina marka sunnada rasuulkana sal slm waa la qabsadaa sunnadii khulafadana waa la qabsadaa gaar ahaan waxa ay isku waafaqsan yihiin oy maaragtay ku ijmaaceen marka maqalkaa la maqlaayo dadka madaxda ah waxaa ku jira liibaantii adduunyaa ku jirta oo danihii addoommadu ay lahaayeen oo noloshooda yaa ugu jirta inay madaxdoodii ay maqlaan waxay kaloo ka faa'iidaystaan marka maaragtay dowlad shaqaynaysa oo maaragtay u khidmaynaysa ay meeshii joogto inay diinkoodii muujisan karaan oo rabbigood ay ateeci karaan laakiin marka cabsi lagu jiro oo qofku naftiisa uu u baqaayo cibaadada alla u toosi mayso fa calaykum bisunnatii laasima oo ku dhega sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin iyo kuwii khulafada ahaa ee aniga iga dambeeyey waa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali sunnadoodii iyo dariiqoodii ku dhega buu leeyahay rasuulku sal slm alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee la hanuuniyey wa cadduu calayhaa sunnadaas iyo dariiqaasna ku qabsada binnawaajidi gowsdambeedyadii wa iyaakum waxaan idinkaga digayaa wa muxdathaati alumuur waxyaabaha diinka lagu daraayo oo aan diinkii ka mid ahayn oo dadku soo darrisiiyaan oo ay leeyihiin alla loogu dhowaanayaa laakiin alla aanu noo jidaynin oo alla iyo rasuul aanay noo jidaynin marka maxaa looga digay bidcada maxaa looga digay fa inna kulla muxdadatin maxaa yeelay wax kasta oo diinkii lagu daraayo oo laleeyahy allah loogu dhowaanayaa oo aan daliil loo haynin bidcatun waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kastaahina waa baadi alla kuu dhowayn mayso ee naar baa lagu mutaa marka waxaan bidcada la yidhaahdo waa in albaabkeeda la iska xiraa laakiin wixii adduunya ku saabsan dadkii wixii aan dhibaynin oo aan dhib u keenaynin waa ay keeni karaan ee waxa la diidayaa waa maxay oo waxaad leedahay alla ayay ii dhowaynayaan oo aakhiro ayaan abaalmarin ku helaya aada leedahay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu xadiidka waxaa weriyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiidun xasanun saxiix waa xadiid xasan oo saxiixa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay wacadanaa meeshan uu yidhi rasuulka sal slm wacdiga waxaa la yidhaahdaa isxasuusin la isxasuusiyo wax qalbigii jilciya wacdigaasu ha noqdo in maaragtay jannadii iyo qofku wixii aakhiro wanaaga uu la kulmaayo in la jeclaysiiyo aw tarhiiban ama cabsiin ha noqotee oo naartii la iska cabsiiyo rasuulkuna wuxuu ahaa sala allahu alay wasalama mid wakhtiga u kala duduwaa wacdigiisa oo macnaha maalin kasta aan wacdinin oo u doorta saxaabadii maalmo mucayana meeshan uu yidhi saxaabigii cirbaad ahaa wajilat minha alquluubu wacdigaas iyo mawcidadaas qalbiyadii ayaa la cabsaday waa sida alla uu yidhi aladiina idaa dukira allaahu dadka mu'miniinta ah ee iimaankooda uu dhammaystiran yahay tilmaamahooda waxaa ka mid ah haddii alla la xuso qalbigoodu waa uu cabsadaa meeshan uu yidhi saxaabigu wadarafat minha alcuyuunu macnaha ilmadii ayaa indhihii ka soo daatay waa macnuhu yani waa ooyeen waay macnuhu saxaabadii markay wacdigaa maqleen meeshan uu yidhi yaa rasuul allahi kaannahaa oo saxaabada ay yidhaahdeen kaannahaa waxaabaad mooddaa macnaha wacdigii waay moogtahay mawcidadii waanadii mawcidatu muwadicin baad mooddaa sababtoo saamaynta ay leedahay iyo mawduuca ay ka hadlayso iyo xataa qofku wacdinaaya sida xaalkiis uu yahay waxaasoo dhan saamayn bay leeyihiin oo wakhtigan hadda aan joogno annaguba haddii qof khatiiba uu dhexdeenna ka kaco qalbigeennu waa jilcaa waan cabsanaynaa waxaana dhici karta inaan oyno laakiin haddii aad yacni ka dhegaysato waxaan la yidhahdaa musajilka ama maaragtay kan wax lagu rikoor gareeyo waxaa dhici karta inaadan sidaa ugu saamoobin marka qofku ku hor joogo aada ugu saamoobayso marka wacdiga saamaynta uu leeyahay asbaab ayaa maaragtay uu ku taagan yahay oo sababo ayuu leeyahay sababii waxaa ka mid ah mawduuca laga hadlayo laftiisa iyo xaaladda qofka wax wacdinaya sida ay tahy iyo maaragtay sida shucuurkiisa iyo dareenkiisu uu u kacsan yahay meeshan uu yidhi rasuulku sala allah alay slam uusiikum bitaqwa allah dardaarankan waxaa laga qaatay alla qowlkiisa uu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah waxaan u dardaarannay dadkii kitaabka la siiyo adinka idinka horreeyey iyo adinkaba alla ka cabsada yaan idiin dardaarannay wax walba iyadaa asal u ah marka taqwadu taqwo marka maxaa la yidhaahdaa waa in alla la ateeco oo maxaa alla lagu ateecayaa waa amarkiisii oo la fuliyo wixii uu kaa reebana aad ka joogto adoo wixii cilmi u leh oo basiiro ku taagan oo aysan malomalo kaa ahayn sidaa darteed culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen markay taqwada fasiraayeen waa inaad allah caabuddo adoo nuur ku sugan alla xaggiis ka yimid rajaynaayana abaalmarinta alleh waa inaad ka tagto wixii alla kaa xarrimay adoo nuur ku sugan oo wax kuu kala baxsan yihiin ciqaabkii allana ka baqaaya taqwada taasuu ku soo koobay marka waa nin maaragta ahlucilmiga ka mid ah ninka bayaana wuxuu yidhi khallid dunuuba sagiirahaa wa kabiirahaa daaka tuqa wacmal kamaashin fowqa ardi shawki yaxdaru maa yara لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى wax alla wixii dembi ah ama ha yaraado ama ha weynaadee faraha ka qaad ha u dhowaanin taasaa taqwadii ah in dembi oo dhan laga joogo kiisa yaree ka weynba taasaa taqwo ah camalfalkaadu aad camal falayso inta aad nooshahana ha noqdo sida dhul qodax leh qof ku socdo oo kale oo iska ilaalinaya waxa khatarta ah indho la-aan ha iska soconin dareen la-aan ha soconin cabsi la-aan ha soconin waa inaad maaragtay xisaabtanto oo in xisaabi kaa dambayso aad ogaato oo wax alle waxaad samaynayso aad ka fiirsato wax alle kuu dhowaynayaa mase waa wax alle kaa fogaynaayo aad ku naar mudanayso kadib wuxuu yidhi dembiga sakiirada ah ha fududaysanin yuusan kula yaraanin ha xaqirin buu leeyahy dembiga yar ina aljibaala min alxasaa buurahan waaweyn oo aada aragto waxay ka samaysmaan ama ay maaragtay ka samaysan yihiinba waa qururax uun waa dhagaxyo yar oo maaragtay la isku dhedhejiye buurtu wax kale ma ah dembiga yaryari marka uu bato bato bato wax weyn buu isuu bedelaa isaguna meeshan uu yidhi rasuulku sala alla ly slama waxaan idiin dardaarmayaa inaad maqashaan nimanka madaxda ah oo aad ateecdaan marka samcigii daacada la sheegaya hadda macnaha waa dadkii madaxda ahaa in la maqloo la ateeco waxaana dariir u ah meeshan uu ku xijiyey wa in ta'amara calaykum cabdun uu yiri madax baa idiin noqday addoon marka marka uu ninka madaxdaa uu hadlo warkiisa waad dhegaysanaysaa hadduu wax ku farana waad ateecaysaa waad fulinaysaa marka fawaa'idda aan ka hadlayno yaan sheegi doonnaa maaragtay xikmada ku jirta jumladan weyn ama xukunkeeda laakiin balu fiirsa buu ku leeyahay rasuulku sala allahu alay slama samcigii iyo daacadii yuu si gaara u sheegay markuu taqwadii sheegay kadib annagoo garanayna in samciga daacadu ay taqwadii ka mid yihiinba oo ay taqwada soo gelayaan ile taqwada waxaan ku fasirnay in wixii laysfaraynaa la fartoomo wixii la iska reebana laga joogo samcigii daacaduna waa wax la isfaray taqwadiisaasi ku soo gelayaan marka laakiin maxaa gaar loogu sheegay waa min baabi dikri alkhaasi bacda alcaami wixii guud kadib in wixii khaas ah la sheego oo wixii guudna ku jira ahmiyadda ay leeyihiin dartoodna loo sheego waxaa kaloo loo sheegay dhibka ka imaanaya marka samciga iyo daacada la waayo oo dadku ay madaxdooda la dagaalamaan musiibada ka dhalanaysa iyo wax khasaaraha ee nagu dhacaaya yaa aada u weyn markaasaa si gaara loo sheegay meeshan uu yidhi rasuulku sala allahu alay slama wa in ta'ammara calaykum yacni madax ba ha idin noqdee cabdun addoon yacni waa qof la leeyahay culamada qaarkood waxay yidhahdaan waxaa laga wadaa waa nin addoona oo ninkii madaxda ahay oo reer qureysheed ile haddii reer qureysheed maaragtay ay meel joogaan oo dad muslimiinu ay meesha ku nool yihiin in lala tartamo maaha ama wax maaragtay laga sadbursado maaha waa in iyaga madax laga dhigo qorayshta sidaa saxdaayo waa sidaas laakiin kii qorayshta ahaa yaa laftiisu waxaa dhici karta inuu yacni gobernatoro ka dhigo ama uu gobol u dhiibo ama maaragtay waddan dhan uu u dhiibo nin addoon ah marka waad ateecaysaa u dhihi maysid addoon aniga maarata madax liigama dhigi karo culamada qaarkoodaa saas ku fasira marka qaarkoodna addoonku waxaa dhici karta inuu xoogba ku qabsado oo waqtiyadii maaragtay taariikhda islaamku way soo mareen niman maaragtay addoommaha madax noqda meeshan uu yidhi rasuulku sal lla ly slama fa innahu man yacish minkum qofkii noolaada waa idinkan ka mid a oo nolosha loo dheeraata waay macnuhu faseyaraa siinka wuxuu leey meshan taxqiiq baa laga wadaa shiikhu wuxuu arki doonaa yani waa xaqiiqo inuu arki doono ikhtilaafan kathiiraa iskhilaafid badan oo xaggii caqiidada ah iyo camalkii iyo manhajkii iyo dariiqii lagu soconaaye yaa la isku qabsanayaa waana wax dhacay buu leeyahy shiikhu taas oo saxaabada allah ka raalli noqdee kuwoodii noolaaday muddo dheer iyo wakhti dheer waxay la kulmeen iskhilaaf fara badan iyo fitnooyin iyo shar fara badan oo aan markii hore maskaxdooda ku soo dhacaynba wax badan bay marka la kulmeen oo ka yaabiye intaa kadib rasuulku sal ll ly slam wuxuu saxaabadii ku hanuuniyey waxa ay samaynayaan markay khilaaf ka arkaan maxaa la gudboon wuxuu ku yidhi fa calaykum bisunnatii laazima aniga sunnadayda sunnadii marka waxaa laga wadaa dariiqii uu ku taagnaa rasuulku sal ll ly slam marka idinku bidca ha la imaaninoo diinka waxaan ka mid ahayn ha ku soo darinina shareecadii rasuulkana sal ly slam ha ka bixinina meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin sidoo kale laazima oo ku dhega sunnadii iyo dariiqadii khulafaau raashidiinkii waa kuwii ummadda madax u noqday rasuulka sal l slam kadib waxaana u horreeyey abubakrin sidiiq radia allahu canhu alaa karaal noqde uguna fadli badnaa maxaa yeele abubakar wuxuu ahaa khaliifka ugu horreeyey ee ummaddaanu ay yeelato rasuulka sal l slam kadib axaadiistuna waxay tusinaysaa inuu asagu maaragtay khaliif noqon doono oo sidii maaragtay wax nas u dhow oo kale ama maaragtay nas u dhow yaqiintii oo kale ee axaadiistu u muujisay in abubakar uu ummadda muslimiinta madax u noqon doono siduu ula dhaqmaayey rasuulku sal l slam abubakar waxay ahayd inuu asagu gadaashiis ummadda madax u noqon doono tusaale ahaan haweeney baa u timid danbay ka yeelatay rasuulka sal ly slam markaasuu ballan u sameeyey markaa wixii uma sahlanayn rasuulka sal slam laakiin ballan buu ka qaaday markaasi waxay tidhi ba haddii aanan ku arkinna bal ka waran waxaa wax dhici kara moogta way agteeda maarata jaayis bay ka ahayd markaasuu wuxuu yidhi haddii aad weyso i'tii abaabakrin abubakar u imow buu yidhi xadiidka bukhaariyo muslim baa weriye caaishana rasuulku sal sl markii uu jiraday wuxuu ku yidhi iigu yeer aabbaha iyo walaalka walaalka danta laga leeya waa maxay walaalkan caaisho la dhashay danta laga leeya waa maxay inuu wax qoraala rabaa marka wuxuu yiri labadooda wuxuu yidhi rasuulka sal slam labadooda iigu yeer xataa aktuba kitaaba si aan maaragtay waraaq u qoro oo macnaha ku sheegaayo in abubakar uu khaliif idiin noqonaayo fa innii akhaafu waxaan ka baqaayaa buu leeyahy rasuulku sal ly slam an yatamannaa mutamannin in mid wax iska jeclaado oo uu yidhaahdo madaxtinimadu anay munaasab ii tahay wa yaquul qaa'ilun u mid yidhaahdo anaa awlaa anaa mudan oo madaxtinimadii anaa qaadanayo khaliif noqonayo taasaan ka baqaayaa buu leey indaad iska hadlaan oo waxaan laa'iqu ahayn oo aan munaasab u ahayn ay sheegtaan wa ya'ba allahu wuu yidhi marka rasuulku sal l slam alla waa diidaayaa waalmu'minuuna iyo mu'miniintiiba ilaa abaabakr abubakar mooye mu'miniintu abubakar unbay dooran doonaan sidii baana dhacday way doorteen marka in khilaafadii qofka loo caqido oo madax laga dhigo yay maaragtay alla iyo mu'miniintuba diidan yihiin xadiidkaa isagana bukhaari iyo muslim baa weriyey marka yani keybkii buu ka hadlaa rasuulka sal l slam ila waa loo waxyoonayey waxa dhici doona yuu ka hadlaayey rasuulku sal l slam wayna dhacdayoo mu'miniintii waxaan abubakar ahayn ma dooranin asay u hormariyeen saxaabadii wuxuu faray rasuulku sal l slam in albaabadii guryaha iyo masjidka ee maaragtay isu furnaa la xiro dhammaantood oo guri guryaha ka mid a albaabkiisu aanu masjidka u furnaanin ilaa baaba abibakr moogi khawkhadii abubakar moogi wax kale waa diiday rasuulka sal slam tan abubakar waa la ogolaya inay iska furnaato oo masjidka maarata ay u furnaato ay u duleesho bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa isagana wariyey wuxuuna ka dhigay rasuulku sal ly slam abubakar mid maaragtay khaliif uga noqda in muslimiintii la dujiyo markii uu xanuunsaday xadiidkaa isagana bukhaariyo muslim baa weriyey marka waa imaamadii yaray tani waxaana shiiku uu leeyahay waxaa meesha lagu ishaarayaa oo lagu farfiiqayaa inuu imaamadii weyneedna abubakar qaadan doono sidoo kale rasuulku sal slam abubakar wuxuu ka dhigay xajkii madax mid ka ah buu ka dhigay sanadkii sagaalaad oo rasuulku sal l slam ma aanu bixin sanadkaas abubakar baa ummadda maarata xajka ku hogaaminayay marka waa nas yaqiin ka aga dhow buu leeyahy sheekh ibnu cuthaymiin oo madaxtinimada abubakar la sheegayo waxa abubakar ku xigay oo ka dambeeyey oo khaliifkii labaad noqday cumar ibnu khadaab allah ka raali noqdee sababtoo ah abubakar iyo cumarba waxay ahaayeen labadii rasuulka sal ly slm u laasimid badnaa oo saxaabada kale way ka laasimi ogaayeen rasuulka sal ly slm wax fara badanna wuxuu dhihi jiray dahabtu ana wa abubakrin wa cumar wajiitu ana abubakrin wa cumar waan baxnay buu leeyahay aniga iyo abubakar iyo cumar waan nimid buu leeyahay aniga iyo abubakar iyo cumar abubakar baa marka markii uu maaragtay dhimanayay wuxuu hormariyey cumar bnkhataab wuxuu yidhi cumar baan idinku oga istakhlafahu yani cumar baa idin madaxa buu yidhi saxaabadiina kuma aanay diidin marka khilaafadii cumar waa mid sugan sharci ahaan sababtoo ah qof khaliifo ah yaa ka dardaarmay kadibna cumar waxaa ku xigay oo xukunkii muslimiinta qabtay cusmaan isaguna muxuu ku yimid marka lix qofood yuu maaragtay ka soo dhex saaray cumar saxaabadii rasuulka sal ly slama markaasuu wuxuu yidhi qof iska soo saara idinku markaasay cusmaan doorteen kadib markii cusmaan dhintayna cali bay ku wareegtay khilaafadii khulafaa raashidiinta la sheegaayo waa afartaas wax shakiyana kuma jiro laakiin waxaa la dirirsan saxaabadii oo dhan iyo saddexdii khaliifee horreysay ee abubakar iyo cumar iyo cusmaan niman shiica oo raafida ah oo caaya khulafaa raashidiin nimankaas marka waa niman dhunsan shacbi baa laga wariyey nimankii yuhuudda ahaa waxaa la weydiiyey yaa idinkugu fadli badnaa markaasi waxay yidhaahdeen kuwii maarata nebi muuse la jooga nimankii nasaarada ah ee la weydiiyo waxaa la yidhi yaa ahlu diinkiinna ugu fiicnaa markaasi waxay yidhaahdeen kuwii la saaxiibay ciise markaasaa raafidadiiya waxaa la weydiiyey yaa ugu shar badan ahlu diinkiinna markaasi waxay yidhaahdeen kuwii nebi maxamed sal alla ly slam la saaxiiba balse cagsiga isugu yihiin fiiri waxaa ka caqli badnaa yuhuuddi iyo nasaaradii meeshan uu rasuulku yidhi sala alla alay slama almahdiyiina waa uun tilmaan wax adkaynaysa oo raashidiintii lafteedii yaa lasii adkaynayaa sababto inay raashidiin yihiin waxaa ka dhalanaya inay mahdiyiin yihiinoo la hanuuniyey sababta rushdiga waxaa lagu helaa uun marka hanuun la haysto marka lagama wado macnaha in kuwa mahdiyiin ay jiraan kuwa mahdiyiin ay jiraan marba haddii raashidiin lagu sheegay dee waa dad wanaagsan oo hanuunsan ee waa tilmaan un wax lagu adkaynaayo iyo in cilladiiba la caddaynaayo oo hanuunka waxay ka heleen hanuuninta alla uu hanuuniyo uun meeshan uu yidhi rasuulku sal alla ly slama cadduu calayha yacni sunnadeydii iyo sunnatu alkhulafaa araashidiin qabsada binnawaajidi binnawaajidi yacni gows dambeedyaalkii shiikhu wuxuu leeyahay waxaa la garanayaa sunnadu inaan ahayn jismi iyo wax la cuno laakiinse waxay kinaayo ka tahay kelimaddaani in si xoogle loo qabsado sababtoo ah qofkii wuxuu qabsanayaa sunnadan ilaa uu maaragtay sidii wax u qaniinayo kale ay noqoto yacni ilkihii iyo goosdambeedyadii uu ku hayo oo kale wixii goosdambeedka lagu hayo ma sahlana moogta inay soo dhacaan meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slama wa iyaakum waxaan idinkaga digayaa rasuulku sal slam markii uu dadka ku tirtirsiiyey inay sunnadiisii qabsadaan wuxuu uga digay bidcadii meeshan uu yidhi rasuulku sal slama wa iyaakum wa muxdathaati alumuuri waxaan idinkaga digayaa arrimaha kuwooda lasoo darisiiyo yani ka fogaada waay macnuhu yani wax diin ku saabsan oo diinka lagu soo daraayo oo aan maaragtay wax daliilana noo haynin kaasaa muxdathaad la yidhaahdaa ee laga hadli maayo hadda arrimihii adduunyada ee qofku uu macnaha wax cusub keenayo laga hadli maayo maxaa yeelay wixii adduun ku saabsan haddii wax cusub la keeno oo wixiina ay naafic yihiin de waa khayr waa alxamdu lilah haddii ay wax xun ay yihiin oo shar u keenayo ummaddina de waa shar oo sharti waa in laga fogaado marka adduunyadii iyo diinkii isku mid maaha diinka marnaba bidca lama ogola laakiin adduunyadii laguma laha maarata wax walba say ahaan jireen kun sano ka hor ha ku socdaan laguma laha wixiiba maaragtay nolosha dadka u fududaynaya oo aan maaragtay diinkooda dhib gaarsiinaynin waa loo ogol yahay inay qabsadaan ay ka faa'iidaystaan marka arrimaha dunyadu qaarna waa kuwo wax anfacayo waa khayr kuwana waa kuwo wax dhibaayo waa shar wix shar waa laga fogaanaya adduunyada laakiinse arrimaha diintu ee diinka lagu soo daraayo kulligood waa shar wax khayru kuma jiraan sidaa darteed yuu yidhi rasuulku sal alla ly slama fa inna kulla muxdathatin bidcah maxaa yeelay wax kasta oo la soo darisiiyo oo diinkii lagu soo daraayo waa bidco ayuu yidhi rasuulku sal ly slama sababto ah waa wax yani dadku iska keensadeenoo iyagu ay maaragtay bilowdeen meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slama kulla bidcatin dalaalah bidco kasta ahi waa baadi waxaa laga hadlayaa wixii diinka ku saabsan waa bidco kastaoo xagga diinka ah waa baadi buu leeyahy rasuulku sal ly slam sheikhu wuxuu leeyahay waxyaabaha laga faa'iideysanayo o laga qaadanayo xadiidka faa'idada koowaad waxay tahay in wacdigu uu yahay wax mashruuc ah laakiin wacdigu waa inuu booskiisii dhacaa waana inaan la badinin oo aan mar kasta la joogtaynin ila haddii la joogteeyo waa laga daalayaa moogta marka in laga daalo lama rabo mawcidadii waa inay marmar noqoto marka haddii ay badato dadku maba imaanayaanba oo himadoodii baa maaragtay ka daciifaysa sidaa darteed yuu rasuulku sala alla ly slama uu maaragtay wakhtiyada wacdiga u kala fogfogeyn jiray oo aanu maalin walba uga dhigi jirin bukhaari muslim baa weriyey kaana yatakhawalunaa bilmawcidati bay yidhaahdeen yani wakhtiyada qaar buu nala fiirsan jira bay leeyihin ee mar walba nama wacdin jirin saxaabada qaarkood waxay dadka wacdin jireen maalinka khamiista ah yani isbuuci macnaha hal mar faa'idada labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in qofkii waacidka ahaa ay munaasab u tahay in wacdigiisu u noqdo mid saamayn leh oo erayo wanaagsan oo la soo xushay loo isticmaalo hadba sida mawduucu uu yahay haddii uu doonayo masalan inuu dadkii ku wacdiyo inay ka qayb qaataan jihaad mashruuc ah oo loo baahan yaha marka iyo wax lamid a dee wacdiga waxaa loo baahan yahan xamaas ay ku jirto haddii laakiin waxa dadka lagu wacdinayo ay tahay camal aakhiro loo shaqaysanaayo wacdigii wuxuu noqdaa mid qalbiga jilciya marka munaasabadda iyo waxa laga hadlaayo yaa mar walba adiga maarata saamayn kugu yeelanayo waa inaad maaragtay aad xeerisaa adugu faa'iidada saddexaad iyo xadiidka laga qaadanayo waxay tahay qofka lagula hadlaayo mawcidada oo wacdiga loo jeedinayo haddii wacdigu uu yahay mid xeel dheer waa uu ku saamoobaa ile waa kan saxaabigu leh wacdigii uu rasuulku sal sl u wacdiyey wajilat minha alquluubu wadarafat minha alcuyuunu qalbiyadiina cabsi baa gashay ilmihiina indhihiina ilmaa ka soo daadatay saamaynta wacdigaas uu lahaa darteed faa'idada afaraad waxay tuu leeyahay shiikhu haddii qalbigu uu cabsado ishu waa oysaa haddii laakiin uu engegan yahay allan ka magan galna qalbi engegane indhaha wax ilimihii kama soo daataan faa'idada shanaad waxay tahay caadadu waxay ku dareersatay buu leeyahay shiikhu in qofkii dadka sagootinaya wacdiga uu dadka wacdinaayo uu maaragtay noqdo mid xeel dheer oo saamayn leh sababta qofka dadkii maaragtay sagootinaya dadkii lama joogo hadduu la joogo dadka maog tahay fursooyin uu heli lahaa moogtaha uu mar walba ku wacdiyo marka maadaama uu og yahay inaanu mar kale la kulmaynin wacdi aada u xeel dheer oo saamayn badan leh oo gadaal dambe ay xusuustaan yuu wacdinayaa markaasay waxay ku tilmaameen wacdigii iyagu ay maqleen inuu yahay wacdi mid maaragtay wax sagootinaya waxay yidhahdeen kaannaha mawcidatu muwaddic ile caadadaas sidaas aan jirta mogta qofka dadka sagootinaya inaanu waxba ka tegin ila fursooyin kale moogta rajo kama qabo faa'ida lixaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in qofku ninka caalimka ah ee alla cilmiga siiyey uu ka dalbo inuu u dardaarmo oo waa kuwa yidhi rasuulku markii la hadlaya infaa usinaa noo dardaaran laakiin dardaarankaas la dalbaaya ma waxaan sabab lahayn ba oo isaga keen dardaaran baa leeyahay mase waxuun soo kiciye baa jira oo sabab u noqda yacni marka sababu ay jirto unbaa dadka wacdi la weydiistaa culummada mise mar walba waa laiska weydiistaa sabab la-aan xataa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay sida daahirka ay muuqataa waxay tahay marka sababo ay jirto sabab keensanaysa in wacdi la dalbo yo aad maaragta culummadii wacdiga ka dalbaysaa ee maaha qofka mar walbaad aragto inaad tiraa ii dardaara oo taas way khilaafsan tahay dariiqadii saxaabadu ay u dhaqmi jireen sida muuqata laakiin dii sababo ay jirto oo matalan qof uu istaagay oo dadkii wacdiyey oo maaragta wax fara badan u caddeeyey xaq waxaad u leedahay inaad tidhaahdo warniyo bal noo dardaaran laakiin sabab haddaysan jirin shiikhu wuxuu leeyahy maya sababihii keenaayay dardaaranka waxaa ka mid a safarka oo kale qofkii oo safar u baxaayaba marka qofkii safarka u baxaayay inuu qofki caalimkaa uu ku yidhaahdo walaalo iyo dardaaran waa wax wanaagsan faa'iida toddobaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo in waxa la isu dardaarmaa ay ugu muhiimsan tahay alla ka cabsi oo rasuulku sal l slm markii noo dardaaran la yidhi wuxuu ku bilaabay uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa taqwada alle faa'iidada sideedaad waxay tahay ee laga qaadanayo xadiidka waa fadliga taqwadu ay leedahay oo waxay noqotay wixii ugu horreeyey ugu muhiimsanaa ee addoonka loo dardaarmo faa'iidada sagaalaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanaayo dardaarankii rasuulku sal ly slama uu saxaabad u dardaarmay inay maqlaan nimankii madaxda ahaa oo ay ateecaan in nimankii madaxda ahaa la maqlo oo la ateeco waa waajib kitaabkii sunnadii baa ku tusinaya alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum mu'miniinay alla ateeca rasuulkana ateeca kuwii madaxda idin ahaana ateeca nimankii madaxda ahaa ateecidda la ateecaayo wuxuu ka dhigay darajadii saddexaad buu ka dhigay rasuulka sal slam laakiin markuu ateeciddooda sheegaayey ateecidii la ateecaayey dadkii madaxda ahaa darajadii saddexaad yaa alla ka dhigay laakiinse atiicuu laguma soo celin oo atiicuu ulil amri lama dhihin maxaa yeelay nimanka madaxda ah daacadoodu waxay raacsan tahay daacada alle iyo daacadii rasuulka sal slam sidaa darteed nimanka madaxda ahi haddii ay alle in la caasiyo dadka faraan laga yeeli maayo caasintaasoo lama laha madaxdii baana fartay annagu warka madaxdaan maqlaynaa lama laha macsi qofna lagama yeelo ama madax ha noqda ama wax kale ha noqde inama ataacatu fi lmacruuf buu yiri rasulka sal daacadu waa waxa marka sharcigu uu ogolyahay yaa laysku ateecaa laakiin taa macnaheedu ma aha inaad maaragtay aad la dirirayso ninkii madaxdaa maaha macsi buu ku faray ama isaga baa macsi sameeye maya macsidaas baad inkiraysaa ad nacaysaa kana yeeli maysid hadduu macsi samee ku yidhaahdo laakiin macnaheedu ma aha in maaragtay aanu wixii kale ka soo haray ee macruufka ahaa aanu taaca kugu lahayn maaha macnuhu ee macsida unbaad ka diidaysaa shiikhu wuxuu leeyahay xadiidka daahirkiisu waa in la maqlaayo la ateecaayo ninkii madaxda ahaa isaguba caasi ha noqdee haddaanu macsi alla ku faraynin isagu ha dhihin ninkani kuma toosna diinka waxaa muhima inuu muslim yahay waajibaadkii iyo maaragtay waxyaabihii madaxtinimada uga baahnaydna u la imaanayo marka haddaanu macsi asagu ku farin caasin maysid asagu caasi ha iska ahaadee laakiin wixii macruufu ku faro waad ka yeelaysaa rasuulku wuxuu yidhi sala lla ly slama ismac waatic ninkii madaxda ahaa maqal warkiisa ateecna wa in daraba dahraka wa akhada maalaka dhabarkaadaba ha garaace xoolahaadana ha qaatee in dhabarkii la garaaco xoolihiina la qaato sabab sharciga iyadoo aanu jirin dee waa macsi waa dembi aan shaki ku jirin laakiinse qofkii uma bannaana inuu ninkii madaxda ah ku yidhaahdo anugu ku ateeci maayo ilaa aad qof maaragtay isku toosanaad noqoto taasi waa xaaraan buu leeya sheikhu ee waxaa waajib kuu ah inaad ateecdo isaguba caasi ha noqde laakiin markuu macsi ku faro ka yeeli maysid macsida ka yeeli maysid sababtoo ah ninkii madaxda ahaa iyo adigaba oo iska raciyada caadigaa ah allah idin maaragtay rabbi ah oo waxaa waajiba inaan dhammaanteen alla warkiisa qaadano haddii ninkii madaxda ahaa uu macsina faro waxaan leenahay kaama yeelin kugu raaci mayno macsidaas faa'idada tobanaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo in ninkii addoonka ahaa haddii madax laga dhigo madaxtinimadiisa ay sugnaanaysoo aan la dhehaynin addoon annagu wax ka maqli mayno mana ateecayno la dhihi maayo maxaa yeele rasuulku wuxuu yidhi sal ll slam wax maqla buu yidhi waxna ateeca wa in ta'amara calaykum cabdun madax ba ha idiin noqdee mid addoon ah shiikhu marka su-aal buu isweydiiyey ninkii madaxda ahaa wax walba ma lagu ateecayaa mise waa wixii xukunka iyo maslaxadiisa calaaqalla leh jawaabtu waa maxay waa wixii xukunka iyo maslaxadiisa calaaqalla leh marka yani khidmadii ay dadku u baahnaayeen iyo wax noocaas oo kale ah oo dowladdu ay samaynaysay wax ku saabsan unbaa maarata lagu ateecayaa laakiin hadduu ku yidhaahdo maanta laba waqti unbaad wax cuni kartaa iyo wax lamid ah de inaad ku waafaqdo kuma qasbanid laakiin waxaa xaaraan ka ah inaad maaragtay la dagaalanto oo aad u muujiso inaad ka soo horjeedo sababtoo taasi dadkii bay ku diraysaa ninkii madaxda ahaa wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online